as well. I'm Nikki Strong, and this is VOA1, The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa washington laantafka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban iyo efemyada geeska afrika caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan v o a somaly com
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa talaado labaatanka sebtembar sanadka afrikada bari waxay tilmaamaysaa kooda iyo barka duurnimo halka washington ay tahay lixda iyo barka aruurnimo idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayaa anigoo jamaal axmed cusmaan iyo falastiin axmed iimaan
qodobada aad barnaamijkan idinkuga haynana waxaa kamida tartan suugaaneed ku saabsan wacyigelinta tacadiyada ka dhanka ah gabdhaha oo lagu soo gabagabeeyay boosaaso cudooneeyhohoyo dhibta hawun dareemayaa cudooneeyhohoyo samiir bansalkahaga dhigay xamdi dhimashadeeheda dhabtihii wan dareemayaa geeyadii haboonayd sharafteeda hiifo ilinteedii howriye
waxaad kalooad maqli doontaan warbixin ku saabsan caqabadaha ardada soomaaliyeed ka haysta luqadda ingiriiska kaalimihii sugaanta ayaanan barnaamijka ka marnayn lafaan jecelaato qofaan la jiraate jiidhka ku dareemay waxbaa kugu jiray jiid
ciyaarihii khudbo kale ayaan idinhaynaa balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa aqalka cad kula kulmay isniintii mid ka mid a shan hablood oo uu qorshaynayo inuu ku bedelo rod bader ginsberg oo ka tirsanayd maxkamadda sare ee maraykanka taas oo jimcihii geeriyootay sida ay sheegayaan ilo lagu kalsoon yahay toddobiyo siddeetan jirka muddo dheer ahayd liberaal ayaa jimcihii gurigeeda ku dhimatay kadib markii ay in muddoa la xanuunsanaysay cudurka kansarka trump ayaa waxa uu sheegay in uu ku dhawaaqi doono qofka bedeli doona ginsberg dabeeqada isbuucan marka lasoo gebagabeeyo aaska ginsberg madaxweynuhu waxa uu shaaciyey uu carabka ku dhuftay in haweenkaasi ay ka midka yihiin kuwa uu niyadda ku hayo emy coni paret iyo sidoo kale barbara lagua waxaana uu wariyaasha isagoo la hadlayey uu sheegay in arrintan uu ku dhawaaqi doono sida ugu dhaqsiyaha badan balse ma uusan caddaynin haddii uu la kulmay baret iyo in kale xubnaha xisbiga dimuqraadiga ayaa si weyn uga soo horjeeda in madaxweyne donald trump oo hadda wajahaya doorashada in uu ku dhawaaqo xubinta maxkamadda sare ka tirsan ee bedeli doonta ginsberg oo kansar u dhimatay dhowaantan tirada dadka u dhinta xanuunka coronavirus ee dalkan maraykanka ayaa kusii dhawaanaysa laba boqol oo kun oo qof sida ay sheegayaan khubarada la socda xanuunkan habeenkii xalay isniintana maraykanku waxaa dadka uu xanuunka ku dhacay ay gaarayeen lix dhibic sideed milyan oo qof halka dhimashaduna ay ka ahayd boqol sagaashan iyo sagaal kun toddoba boqol lixdan iyo lix waana tirada ugu badan ee wadamada dunida sida ay xustay jaamacadda john hopkins xarunteeda la socodka koroonaha sida ay sheegtay hay-adda c d c ee xakameynta iyo ka hortaga cudurada dadka u dhintay xanuunkan ayaa u badnaa kuwa da-doodu ay ahayd lixdan iyo shan jir iyo wixii ka sareeya sara u kicii dhowaan ku yimid dadka uu soo ridanaya xanuunka gaar ahaana gobolada koonfur bari iyo bartamaha galbeedka maraykanka ayaa waxaa loo aaneeyay dib u furistii dugsiyada iyo jaamacadaha wadamada yurub ayaa iyana soo saaraya sharciyo oo lagu xakameynaya xanuunkan xilli tirada dadka uu soo ridanaya xanuunku ay kordhayso halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington dhallinyarada leh hal abuurka xagga suugaanta ayaa ka qayb galay tartan hadafkiisu ahaa helitaanka suugaan wacyigelin ah oo laga hortago tacadiyada ka dhanka ah dumarka gaar ahaana gabdhaha warbixintan boosaaso waxaa kasoo daray waryaheena yuusuf maxamed yuusuf bandhiga tartankan hal abuurka oo loo qabtay dhallinyarada ayaa ahaa kulan tartameed lagu soo bandhigayay suugaan ka hadlaysa ka hortagista tacadiga ka dhanka ah dadka gaar ahaan kuwa u nugul tartankan ayaa sidoo kale ujeedkiisu waxa uu ahaa sidii dhallinyarada hal abuurka leh ay door wanaagsan ugu lahaan lahaayeen soo bandhigidda hal abuurkooda la xidhiira joojinta tacadiyada iyo weliba gudbinta fariimo suugaaneed oo ka dhan ah tacadiga aadanaha ka qaybgalayaasha tartankan ayaa madasha kusoo bandhigay suugaan ay ku tartamayeen iyadoo sidoo kalena ay goobjoog ahaayeen guddi garsoore ah oo kala saaraya dhallinyarada maantay ku tartamaysay hal abuurkooda cudooneeyhohoyo dhibta wan dareemayaa cudooneeyhohoyo samiir bansalkaaga dhigay xamdii dhimashadeeheda dhaabtii wan dareemayaa walaashay wahayo wan dareemayaa geeyadii haboonayd sharafteeda hiifo ilinteedii howriye cabsi bay la hoyataa yaxyax bay la hurudaa urku taala hoosiyo tacadi baa hareeye ragga damiirku howkaco hablaha way aynabeen ciil iyo urugay badeen argoof iyo uubxun iyo inkaar bay galabsadeen wixii ina naga baxdo aakhiro ku aroortay shalay aayihii waddankay ahayd ubixi berritay ahayd nuur noo ifayay ahayd astaan qaran bay ahayd hooyadii dambe bay ahayd ilwaad bahal naga dilo uurkeen gubtay bay ahayd hanuunkaaga eebboonna sii horumar weeyaane halaag buu dhalaa ficilkuu eblays hooto warankeede hoogaaq dalooshuu ku ridin hoduntidaadiiye hogaan baad gashaa uu xakamay haysto abadkii tiirayadaan daran tacsiidaan dhammaanayn tacaddiga hablaa haysta miyaadan dareemayn miyaadan damiiriyo jirdubaxsha garanayn hableheennu hodan weeye iyo hoodiyo ayaane hiba weeye weebbaheen nooga dhigayle halbowda ha wadnaayo bogaydhabu hordaaneen isuduwaha wasaaradda haweenkii arrimaha qoyska ee gobolka bari ayaa nuur muuse iyo isuduwaha wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka bari maxamed cali yuusuf ayaa gabagabada dhallinyaradani dhiirigeliyey waxayna ku booriyeen in hal abuurkooda ay ku wacyigeliyaan bulshada si looga fogaado dhibaatada waan ku faraxsanahay inaan barnaamijkan ka soo qaybgalo waana idinku dhiirigelinayaa inuu qofku wixii uu ilaahay ku abuuray inuusan qarsana uu bulshada la wadaago weliba hadda maalmahan tacadiga dhibaato ina ku hayay oo in xoogga la saaro way ahayd waan uga mahad celinayaa hay-adda ker international oo iyaduna maxaan ku rahdaa mar walba dhallinyarada ku dhiirigelisa barnaamijyadan oo kale waxaan u malaynayaa dhallinyartii halkan ka muuqatay maanta hawdoorka ahayd waxaan ka codsanayaa in fursad la siiyo ay ku soo bandhigaan waxa weye hibadooda hadda kadibna waxaan ka shaqayn doonnaa inaannu kaalintooda aanu siinno oo aanu u qareenno oo aanu garab istaagno ayaan siin doonnaa waxaan rabaa halkayna uga mahad celiyo si hagar la'aan ah hay-adda ker oo runtii barnaamijkan qayb muhiima u ahayd qabsoomidiisa ka ahayd iyo sayd oo iyaga la shaqaynaysa markii ay soo dhammaatay tartankaasi dhallinyarada loo qabtay hal abuurka ah ayaan waxaan la hadlay qaar ka mida dhallinyarada maanta kaalmaha hore ka galay barnaamijkan hal abuurka ah waxaana ka waraystay dareenkooda iyo waxyaabaha ay ku soo bandhigeen halkani magacaygu waa haddii kuusan ogoliyay jaamac maxamed cali barnaamijka inaan ka qayb galo oo mataqaanaa marka aan kaalinta koowaad ka galana mataqaanaa aad baan ugu faraxsanahay marka suugaantaan markaa meesha haddii lama kuusan ogolyahay keenay oo barnaamijka kusoo bandhigay iyo haddii lama kuusan ogolyahay ubuucdeeda iyo midhaheeda haddii lama kuusan ogolyahay laba maanso baan mataqaanaa markaa kaga qayb galay oo godkan maansada la yidhahdo baarcadaha iyo godka gabayga isagana halka waxaa jooga mid ka mid a dhallinyarada oo kaalinta labaad ee galay soo dhowow magacaaga magacayga waxaa la yihahdaa sakariya saciid axmed waan ku faraxsanahay yuusufow runtii inaan tartamii labaad ka mid noqdo karaa dareenkayga shucuurteedana lama qiyaasi karo hal abuuraha labaad ayaa ahayd oo tartankan kaalinta labaad ay ka galay dhalinyaro kaloo badan baa idinla tartamaysay ma jeceshaha in hal abuurkaaga aad halkan kasii wadid oo aad gaadhid inaad ka qayb gasho tartamo kuwan oo kale yuusuf aad baad umahadsan tahay waan rajeynayaa insha allah maanta heer bay taagan tahay birina heer bay taagan tahay runtii maanta heerkaad taagan tahay biri ma taagnid marka nolosha maalinba maalin bay kuusii dhiibaysaa waa jeclaha insha allah inaan qayb libaax ka qaadku wadan waxyaabaha aad ku tartamaysay ama aad kusoo bandhigtay goobtan oo hal abuurka ah maxaa ka mid ahaa sakri hees bay ahayd hees baan kusoo bandhigay waxay ahayd mow hees ayaan ku tartamayey ka hadlaysay markaas madasha wixii lagu soo bandhigay oo la rabay in lagaga hadlo oo tacadiga dumarka iyo ka hadlaysay oo runtii aada yaraan iyo qiiro bulshada markaa meesha joogtay gelisay aanan ka mid noqday tartamihii labaad oo markaas mataqaana abaalmarinta ku guuleystay so waxawey abwaanka mugaweyn abwaan jaamac kaalinta koowaad galay aniguna aan kaalinta labaad galay yuusufow waan rajeynaynaa intaa in ka badan annagoo iskaashanayna faar keliya foor ma dhaqdo marka dhalinyarada oo guud ahaan puntland iyo gaar ahaan gobolkan hadda aan joogna bare waan rajeynaynaa waxawey inaan barnaamijyada aan qabanno weliba ku dhiirigelino dal iyo dabadna aan gaarsiino insha allah adii ilahay naftu inoo daa yuusuf maxamuud v o e boosaaso markana dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa codka sakariye kobciye
lafaan jecelaato qofaal la jiraate jidhka ku dareemay waxbaa kugu jiray jiafaan jecelaato qofaal la jiraate jidhka ku dareemay waxbaa kugu jiray jiita jaleecada aan ku eego udhaandhaayaha ku saaro la ii diid jeedsigii garaaca wadnaha jibaarba dhammaantay jiridhacooda de waxbaa kugu jiray jiita waxbaa kugu jiray jiita jaleecada aan ku eego judhaandhaayaha ku saaro la iidkiid jeedsigii garaaca wadnaha jibaarba dhammaantay jiridhacooda waxbaa kugu jiray jiwaxbaa adiga kugu jira ijiita qalbiga adiga la jaaray adaa jiibsaday bogeyga oo qalbiga adiga la jaaray adaa jiibsaday bogayga oo xubnaha ku wada jawaaba sidii jano ku salaama jaagada ugu way naftayda jannooy adiga ahaye qalbiga adiga la jaaray adaa jiibsaday bogayga oo qalbiga adiga la jaaray adaa jiibsaday bogayga oo xubnaha ku wada jawaaba sidii janku salaama jaagada ugu wey naftayda jannoy haniyey adiga haye jantay baa taho jawiga ada ii saxey dadkii la jeclaan jiray dunida adiga ka joog naafaan jantay baa taho jawiga ani ii saxey dadkii la jeclaan jiray dunida anibaa ka joogta jeroonan ku helin miyaanba anigu jiif qabanayaaba cashaqaana jihaadayaay hamuuntiya jeelkan baahay aduunba jari karaaya waxbaa kugu jiray jiita waxbaa kugu jira ijiita jeroona ku helin miyaanba anigu jiif qabanayaaba cashaqaana hamuuntiya jeelkan baahay aduunba jari karaay waxbaa ku jiray jiwaxbaa adiga kugu jira ijiita qalbiga adiga gaala jaaray adaa jiibsaday bogayga way qalbiga adiga la jaaray adaa jiibsaday bogayga oo xubnaha ku wada jawaaba sidii janku salaama jaagada ugu way naftayda jannoy haniyey adiga haye jibsaday bogayga qalbiga adiga la jaaray adaa jibsaday bogayga oo xubnaha ku wada jawaaba sidii janan ku salaama jaagada ugu weyn naftayda jannooy haniyey haniyey adiga haye
luqadda ingiriiska waxay ka mid tahay caqabadaha ka hor yimaada qaar ka mid ah ardada soomaaliyeed marka ay waxbaranayaan magaalada laascanood waxaa laga furay goobo loogu talagalay in ardada looga caawiyo fahamka luqadda ingilishka warbixintan waxaa soo diray cabdikariin olol
dhallinyarada wax ka barato magaalada laascanood ayaa loo sameeyey goobo si bilaasha loogu tababaro luuqadda ingiliishka taasoo meesha ka saaraysa caqabada dhallinyaradu ay la kulmaan markay jaamacadaha iyo iskuullada galaan aqoon-yahanada waxbarashada bilaashka la xidhiidha siinaya ayaa sheegay in dhallinyaro badan oo wax dhiganaysa ay waxbarashada ka hadhaan qaar ka mida dhallinyarada macalimiinta caawinaysa ayaa nooga waramay in dhibaatada dhallinyaradaas ay la kulmaan inay tahay xilliga ay goobaha waxbarashada ee sire ay yimaadaan inay ku adkaato inay waxbarashada sii wadaan barashada luuqadda waxaa ka mida dadka ka faa'iidaystay maahir bashiir cabdi oo iga waramaya dhibaatada uu la kulmay xilligii waxbarashada uu soo dhameeyey dugsiyada hoose iyo goobaha waxbarashada uu kasoo dhigtay markaan bilaabayay iyo markaan dhameeyeyna dhifant weyn baa dhexeeya ama kala duwanaansho weyn markaan bilaabayay ingiliishka waxaan dhigan jiray maxadka sare furqaan institute ingiliishkana haba yaraatee waxba kamaan aqoonin sidaas darteed ayay u kaliftay markaan arkay ingiliishku inuu yahay luqada koowaad ee adduunka wax kasta ay kaaga xidhan yihiin ama shareeco bar ama maadi bar ama iskoola dhigo inaadan ka maarmayn baan ismaarta imid islamarkaana macalimiintaan kudhiyi bilaaba aan ardayda weliba ardayda beginarka la bilowdo markii dambe oo ka qalinjibiyey anoo maxadkii markaa dhameeyey sanadkii gudunbey aan ka qalinjibinay jaamacaddaan galay marka aad iyo aad baan wax uga faa'iiday aan uga faa'iiday ingiliishka sida wax loogu baadho casharada marka jaamacadda lagu diro bal ka waran waxyaabaha kugu khasbay adigoo jaamacadda dhiganaya inaa haddana bilowdo inaad eh, luuqadda barato oo kale bal iga waran de qofka waxaa la odhanaya presentation soo jeeso ama macalinka wax sharaxayo kale sleed oo kale sidaa intuu soo rogo sidiisa ku dhaafaya ama waxaa laga yaabaa inuu ku dhahoba matalba computer science baan dhiganaa waxaa laga yaabaa inuu ku dhaho advantage computerka iyo disadvantage shee soo sheeg marka haddaad soomaaliya ugu qoratid google-ka dee kusoo saari maayo waa waxaa u baahantahay in ingiliish garanaysid waxaa u baahantahay marka presentation lagu soo jeeda inaad wax ku akhrin kartid ingiliishkii boqol baa dhaya macna eriga maxaa ujeeda dee shub waxaa odhanaya warda iska hagaajiya aduu luqadeeda maxaa nin weyn oo jaanca dhiganayo eri eri u baahan in loo macneeyo marka waxyaabahaas kaloo naga caawiya runtii aad iyo aad bay iyo wax iga bedashay jaamacadda aan uga faa'idaystay ama aan cashar internetka u doonta ama aan marka wax badan baan ka faa'iiday oo kala duwanaansho ah aadan cali yuusuf waa bare wax ka dhiga mahadka luuqadaha smaart ee ku yaala magaalada laascanood waxa uuna sheegaya in arday badan ay waxbarashada uga hadheen luuqadda darteed taasoo caqabado kala duwan ay la kulmaan marka ay iskuullo kala duwan iyo goobo waxbarasho ay ku soo qaateen waxbarashada aad baan ugu dhex jiraa Een, waxyaabaha inta badan mataqaanaa dhallinyarada caqabad ku noqda oo qaar badan ay ku sababaan in mataqaana ay waxbarashadii ka hadhaan waxaa ka mida luuqadda ingiliiskuulyadahaas markuu ableygareeyo environmentigu markii hore wax kusoo bartay carabiga ahaa iyo environmentigan hadda tegaya deegaankan baa hadda waxay noqonayaan mataqaanaa kuwo kala duwan oo halkan ingiliish buu u tegaya jaamacadduna macalinku marka eh, ma jirto maada inta badan ardada markuu fresh yeerka uu yahay baa halkalaas ugu siinaya laakiin markaad freshka dhaaftid wixii dambe eh, ama senfomor aad noqotay junior senior sanadadaas dambe oo ingiliish lagu dhigi maayo waayo iyagu waxay aaminsan yihiin in ardaygan four years oo dugsiraa uu soo qaatay luuqaddan uu soo bartay ardayganna ma aha markaa hadhow halkan waxaa waxa ka imaanaysa in isfahandhaan isfahanlaano dhex marto macalinka iyo ardaygii macalinkiina lama socdo xaaladii ardaygan meeshuu marka biografigiisa iyo mataariikhdiisii Een, waxaa jira dhibaatooyin ay la kulmaan ardayda een, marka qaarkood ay kusoo dhigtaan een, qaar carabi bay ku dhigtaan iskuullada qaar af soomaali bay ku dhigtaan qaar waxay kasoo baxaan barayfado dhibaatadoo la kulmi karayo maxaa ka mid ah Een, dhibaatada waxaa ka mid ah ardaygu markuu macalinka u yimaado maalinka koowaad een, macalinka waxaa laga yaabaa casharku markii hore qaadan jiray dugsiga sare ku qaadan jiray yaa arday- casharku jaamacadda ku qaadanayo marka koowaad inay luuqadii kala duwan yihiin oo halka jaamacadda ingiliish ugu tago qodobka labaad casharka leema capacity-gu markii hore qaadan jiray iyo capacity-ga jaamacadda lagu dhigayo baa kala badnaanaya markii hore waxaa laga yaabaa inuu samarad wax loogu dhigi jiray laakiin hadda computer baa looga dhigaya prestation baa macalinka kusoo dhigaya waxaa laga yaabaa wankii dha in hal chapter loo dhigo ardayga markaan luuqadii markuusan garanayn ee halkii maalin uu yimina la siiyo mataqaana jabtar ama cutub la siiyo luuqadda ingiliish ku baxaya ardaygaasi hadhow markuu xaafadii tago sira casharka aqan waxba kama fahansana hadhow wuxuu ku khasbaya ku khasbanaanaya markaa inuu jaamacaddii isaga tago ardayda markaa boqolkiiba sagaashan annaga noo timaadee luqadda ingiriishka barataan waxaanu ka caawinaa inay waxbarashadooda sii joogteeyaan dhibkaasi aad buu weyn yahay waana dhibka inta badan keena qofkii markii waxbarashadii uu ka hadho inuu nolosha ay wax kale ku khasabto su-aalo kale inuu tahriiboo kale tahriibta badana waxaa ka qayb qaata qofkii oo noloshii ay codheeri ku noqotay codheerigana waxaa ka mid in waxbarashadii uu isagu wuxuu mataqaanaa luuqadii markay ku adkaato laga yaaba inuu qofkii hadhow sidhowsan college-ka aadin laakiin markii u doorbido inuu meeshiiba isaga tago naftiisii baa laga yaaba in halib gasho faamilkiisi khasaaro galo waddankiisi iyo bulshadiisii wixii uu waayo boqolaal goobood oo waxbarasho oo kala duwan ayaa ku yaala magaalada laascanood kuwaasoo badankooda gaar loo leeyahay waxaana dhibaatadana ay tahay mid ay had iyo jeer ka hadlaan ardayda marka ay tagaan iskuullada sare iyo jaamacadaha waxaana dhibtu ay si weyn u taabataa ardayda marka ay ka baxaan sida ay u tagaan iskuullada iyo jaamacadaha cabdikariin ulul v o we magaalada laascanood dhegaystayaal markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha
ku bilowne kooxda ac milan ee kubadda cagta ayaa guul ku furatay kulankeedii ugu horreeyey ee horyaalka talyaaniga ee seere-aga ee xil ciyaareedka labakuniyolabaatanlabakunyokoobyolabaatanka ac milan oo isbeddel uu ka muuqday ayaa kulankeedii ugu horreeyey waxa ay la ciyaartay kooxda bolonya ee kubadda cagta waxaana ay kaga badiyeen laba gool iyo eber ciyaartan ayaa waxaa si weyn uga dhex muuqday rugcadaaga ku jira waayihiisii dambe ee xirfadiisa ciyaareed ee zalatan ibrahimovich kaas oo mar kale caalamka tusay sida uu u yahay zalataankii la yaqiinay labada gool ee kooxda ac milan ay kaga badisay kooxda bolonya ayaa waxaa u dhaliyey zalatan ibrahimovich isagoo ku sigtay inuu dhaliyo saddex ley kadib markii uu iska khasaariyey laba fursadood oo soo maray ac milan ayaa kulankiisii ugu horreeyey waxaa u saftay xalay ciyaaryahanka ay dhowaan kala soo wareegeen kooxda breshia ee sandra tonelli kaas oo ka mid ahaa xidigihii loogu doonista badnaa suuqa kala iibsiga ee ciyaaraha ee horyaalka talyaaniga tonelli ayaa daqiiqadii lix iyo toddobaatanaad bedelay ciyaaryahan frank kasie kaas oo ka mid ah xidigaha qadka dhexe uga ciyaara kooxda ac milan horyaalka talyaaniga ee sanadka labakuniyolabaatanka loo tartamayo ayaa waxaa difaacanaysa kooxda yuventus oo ku guulaysatay horyaalkaasi xil ciyaareedkii lasoo dhaafay sidoo kale kooxda yuventus ayaa u muuqatay sanadihii lasoo dhaafay mid iska yeelatay horyaalka sere-aga kadib markii ay ku guulaysteen siddeed sannadood oo xiriir ah mana jirto koox sidaas ka samaysay horyaalka talyaaniga dhinaca iyo dalka ingiriiskana kooxda manchester city ee kubadda cagta ayaa iyadana guul ku bilaabatay kulankeedii ugu horreeyey ee horyaalka premier leaga ee xilli ciyaareedka labakunyolabaatanlabakunyokoobyolabaatanka kadib markii laba gool iyo gool ay uga badiyeen kooxda wolverhampton wonders ee kubadda cagta manchester city ayaa labada gool ee ay kaga badiyeen kooxda wolfis waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah kevan debran iyo phil fordan laakiin goolka qura ee ay la timid kooxda wolverhampton wonders ayaa waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda rahul khamenes oo weerarka uga ciyaara tababare bebe guardiola iyo kooxdiisa manchester city ayaa waxaa ka muuqday diyaargarow adag oo ay ugu jiraan inay u tartamaan horyaalka premier leaga kadib markii sanadkii lasoo dhaafay ay kaga guulaysatay kooxda liverpool oo iyadana badisay labadii ciyaarood ee ugu horreeyey ee ay ciyaarto ee furitaanka horyaalka premier leaga ciyaaryahan ferran torres oo kooxda manchester city ay xil ciyaareedkan soo iibsatay ayaa u saftay kooxdiisa kulankiisii ugu horreeyey ee horyaalka premier leaga kadib markii uu bedelay ciyaaryahan rehem starlin qaybihii dambe ee ciyaarta kooxda manchester city ayaana samaysay halkaas bedel oo keliya intii ay ciyaarta socotay kulan kale oo ka tirsan isla horyaalka ingiriiska ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kaasoo u dhexeeyay kooxaha stanvilla iyo shivil united kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda astonvilla ay hal iyo eber uga badisay kooxdii kasoo horjeeday ee shivil united oo garoonkeeda ugu soo martisay goolka ay ku badisay kooxda astonvilla ayaa waxaa u dhaliyey xidigooda ezri konza daqiiqadii saddex iyo lixdanaad ee ciyaarta calaamada casaanka ayaa kooxda shivil united waxaa ka qaatay xidigooda john egan markii ciyaarta ay socotay labaiyo toban daqiiqo oo keliya wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
dhinacii heesaha ayaynu jallacinaa markanna kusoo dhowaada heestan
Sauti yangu yaliyo jiray anigoon kiyankiyo kabda kula simaye anigoon kiyankiyo asmahay kabda kula simaye sudiga gaabsada nafti gaaladaydahay cashaqu galbinaye goorba ku hawaynayd goorba ku hawaynayd sudiga gaabsada nafti gaaladaydahay cashaqu galbinaye goorba ku hawaynayd goorba ku hawaynayd fadhigi gargaarkiyo shalay garabka kaa rabay kumaad soorin garashada wuxuu wuxuu adiga kaakiyo qalbigii gargaarkiyo shalay garabka kaa rabay kumaad soorin garashada wuxuu adiga kaakiyo waa nafgarasho weyda go'aan go'aanka qaadatee hayga fiilan hayga fiilan fiilan gaadii hore kalgarasho weyda go'aanka qaadatee hayga fiilan hayga fiilan fiilan gaadii hore
heestaasi ayaan ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo tan iyo galabta afarta intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo
sawtiyanku yaaliyo galina kusug jiray anigoon kiyankiyo kabda kula simaye sawtiyanku yaaliyo galina kusug jiray anigoon kiyankiyo asmahay kabda kula simaye